maryaa gubanaye waxa gubanaya waa الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار sida ballantu ay ahayd waxaynu u dibdhignay arrintii ka ka warramaysay ru'yada ilaahay subxaanahu wa tacaala masaladii tambiiha u baahnayd caawi ahayd taasoo ku timid su-aal xagga dumarka ka timid markaynu ka hadlaynay ru'yada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo xadiidkii saxiixa ah fi saxiixi muslimin wagayrih ee uu nebiga calayhi salaatu wasalaam kaga warramayay ru'yada ilaahay iyo yowmu lmasiid yowma aljumca warrankii uu nebigu ka warramay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidi jibriil iyo waxay halkaa ka fahmeen qaybo dumarka ka mid ah in aan nidhi dumarku inaysan ilaahay arkaynin subxaanahu wa tacaala guud ahaan aragtida ilaahay baynu ka hadlaynaa subxaanahu wa tacaala iyo taqsiimta culimmadu ay qaybiyeen iyo maraatibta loo marayo ay culimmadu u qaybiyeen aragtida ilaahay subxaanahu wa tacaala asnaafta ilaahay arkaysa subxaanahu wa tacaala cidda laga manciya ilaahay aragtidiisa subxaanahu wa tacala aan arkaynin ilaahay intaaba waynu ka warrami doonnaa haddii ilaahay raalli ka noqdo subxaanahu wa tacaala uma darsigeennii haddii wakhti inoo haro ayaynu ku dari doonnaa wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga yasir awalan aragtida ilaahay subxaanahu wa tacaala waynu sheegnay bilkitaabi wasunna waijmaaci ahli alcilm ahli sunnati waaljamaaca iskuma diidanaa ilaa mubtadicada jahmiyiinta iyo muctasilada iyo kuwa la halmaala mooyaane waliajli dalika culimmada islaamkuna waxay ka alifeen masalada iyada ah kutub aad u tiro badan oo waxaa ka mid ah alimaam abu bakr moxamed ibn alxusein ibn cabdillaahi alaajuriy kitaabkiisa altasdiiq biاnnadri ilى اllahi tabaaraka wa tacaala fi اlaakhira waa risaalo uu gooni u alifay waxayna ku dhex jirtaa kitaab shariica isaga uu leeyahay min ضmni kitaab shariica ayay ka mid tahay waxaa ka mid ah alغunya fi masأlaة الru'ya oo uu leeyahay xaafid ibn xajar raxmat اllahi tacalى عalayh waxaa ka mid ah aldaw الsari ilى macrifaةi ru'yaة اlbari oo uu leeyahay imaam abi shama raxmat اllahi tacalى عalayh kitaabu الru'ya lilimaam اlbayhaqi أحmed بن الحusein أbي bkr رaحmaة الlahi taعalى عalيh kitaabu الru'ya lلإimaam الdara quطني oo isna ka alifay baabka isaga iyo ru'yada ilaahay subxaanaه wa taعaalى waxaa kaloo ka mida kitaab النadr ilى اllahi tabaaraka wa taعaalى oo uu leeyahay ibn waضاx alأndulusi ninkii la ohan jiray ee culammadii hore ka mid ahaa isaguna sheekh alislaam ibna taymiya raxmat ullahi tacala caleyh risaalo uu gooni u alifay alru'ya uu kaga hadlayo iyo aqsaamteeda iyo maraatibteeda ayaa jirta waxayna ka mid tahay majmuuc alfataawa juska lixaad safxada afar boqol iyo kow ilaa iyo shan boqol iyo labiyo toban macnuhu waxa weeyaan boqol iyo kow iyo toban beej ayuu kaga warramayaa ru'yada ilaahay subxaanah wa tacaala iyo maraatibteedii waxaa ka mid ibna imaamuna alqayim raxmat ullahi tacaala caleyh isagu bidaat wuxuu oga hadlaa kitaabkiisa uu kaga warramaya jannada iyo naciimteeda iyo wixii la mid ah ixaadi alarwaax ilaa bilaadi alafraax wax ka badan ilaa iyo taqriiban lixdameeye safxa xadiid xadiid buuna u dul istaagaya masalada iyada waxaa ka mida imaamu abu nucaym raxmat ullahi tacaala caleyh risaalo uu ka alifay ayaa jirta iyaduna waxaa ka mid ah sida imaam ibnu taymiya soo qaadanaya riwaayaddiisa ee kitaabkiisa oo tilmaamaya waxaa ka mid ah imaamu suyuudi raxmat ullahi tacaala caleyh bidaat masaladan aynu ku guda jirno laba risaalo ayuu leeyahay oo risaalada hore ay tahay isbaalu اlkisaa calى الnisaa uu kaga warramayo bidaat haweenku inaysan ilaahay arkaynin subxaanaه wa tacaala arrinta iyadaahna waa loogu horreeyey isaga oo culimo tilmaantay ayaa jirta sida imaam ibna kaiir raxmat اllahi tacaala calayh masalada iyadaa waa soo qaadanaya kitaabkiisa annihaaya fi lmalaaxim fi اlfitani wاlmalaaxim safxada saddex boqol iyo siddeed iyo siddeetan halkaasuu kaga hadlaya waxaa kaloo ka hadlaya sheikh alislaam ibna taymiya raxmat اllahi tacaala calayh majmuuc alfataawa juska lixaad ayuu ku tafsiirinaya raxmat اllahi tacaala calayh imaamu suyuuti qowlkaas ayuu ku tegay kitaabkiisa isbaal alkisaa cala الnisaa oo uu kaga warramaya haweenku inaysan ilaahay arki doonin subxaana wa tacaala isagoo qalbigiisu uu diidan yahay masalada iyada ayuu kitaabkaa qoray dib dambena waa ka laabtay raxmat ullahi tacaala calayh oo wuxuu allifay kitaab uu ugu magacdaray tuxfat اljulasaa biru'yati اllahi caza wajalla lilnisaa kitaabkaasi ayuu allifay uu ku qarirayo inay haweenku ilaahay arki doonaan subxaanaه wa tacaala cumuuman haddaba masalada ayada ah culimo aad u tiro badan intaynu sheegnay in ka badan ayaa kutub ka allifay dhammaantood ay ka warramayaan aragtida ilaahay subxaanaه wa tacaala inaguma baahna daliil min alkitaabi wالsunna wاlijmac inaynu soo qaadanno aragtida ilaahay subxaanaه wa tacaala inay nooga filan waanu soo aragnay qur'aanka iyo sunnada intaba iyo aqwaasha ahlilcilmiga inay nooga filanoo qofka mu'minka uu wax ku qaato waynu soo aragnay maxaa yala alle subxaanaه wa tacaala ayaa qur'aankiisa ku tilmaamaya wujuuhu yowmaidin naadira ilىa rabbiha naadira liladiina axsanu اlxusna waziyaada iyo aayadaha la midka ah alle uu ku tilmaamay subxaanaه wa tacaala inay ilaahay la arkayo maalinta qiyaamaha aragtida ilaahay subxaanaه wa tacaala dhowr qaybood baa loo qaybiyey ilaa iyo saddex mowqif iyo saddex xaaladood ayaa loo qaybinayaa sidada asnaafta iyo anwaacda khalqiga ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay arkaya loogu qaybiyey saddex qaybood khalqigaynu hor marinayna asnaafta ilaahay arkaya subxaanahu wa tacaala saddex baa loo qaybiyey oo waxa weeyaan malaa'igtii oo dhinaca bini aadankii oo dhinaca iyo jinniga oo dhinaca ahlulcilmiga qaybo ka mid a waxay yidhaahdeen malaa'igtu ilaahay ma arkayaan waxaa tilmaamaya imaamu suyuudi raxmat ullahi tacaala calayh qowlka isagaana waxaa ku tegay sulطaan alculamaa ciz bni cabdisalaam hadalka isagaa waa hadal laga raajixsan yahay maxaa yeelay mu'miniintu waxa ay qabaan ahlusunna waljamaaca culammadoodu inay malaa'igtu ilaahay arkayaan subxaanahu wa tacaala laakiin waa loo cudur daarayaa imaam sulطaan alculamaa ciz bni cabdisalaam qowlkiisana wuxuu leeyahay ta'wiil aynu tilmaami doonno oo wuxuu oola jeedaa raxmat ullahi tacaala calayhi ma aha ilaahay marnaba inaysan arki doonina wuxuu oola jeedaa markay hawshu dhammaatay ee janniya naar ay noqoto ee la yidhaahdo qolo walbaba khuluudun bilaa mawt xaaladdaa wixii ka dambeeya malaa'igtu ilaahay ma arki doonaan maya taasuu oola jeedaa baa la yidhahdaa saa in loogu cudur daaraa wanaagsan raxmat ullahi tacaala calayh hadalkaa marka wuxuu leeyahay ictibaarkiisa isagu malaa'igtu sida saxa ah ilaahay waa arkayaan subxaanahu wa tacaala qadiiman culimmada islaamka qowlkaa waa u nusreeyeen qolooyinkii dambe muta'akhiriintaana waa u nusreeyeenoo waxaa ka mida imaam ibnu alqayim raxmat ullahi tacaala calayh kitaabkiisa xaadi alarwaax ilaa bilaadi alafraax masalada ayada aad buu dul istaagaya inay ilaahay arkayaan malaa'igtu waana sida saxa ah weeyaan maxaa yeele allah inoo sheegay subxaanahu wa tacaala fii suurati alfajr markuu alle ka warramaya aakhirkeeda alle in la soo hor istaagi doono subxaana wa tacaala oy malaa'igtu safan doonto halkaasaa alle tilmaamay subxaana wa tacaala wajaa'a maxaa la yidhi rabbuka waalmalaa'ikatu safaa alle subxaana wa tacaala baa imanaya malaa'igtuna halkaasay safan doonaan laakiin wixii mawqifkaa ka dambeeya ee janniya naar loo dhurta ee halkaa lagu dhammaaday ee lagu intihoodo ilaahay ma arki doonaan waa masale khilaaf ah weeyaan weli imaamu sulطaan alculamaa ciz bni cabdisalaamna qowlkiisu waa wixii halkaa ka dambeeya oola jeedaa baa la yidhahdaa imaam ibn alqayim raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu u nusraynayaa inay malaa'igtu ilaahay arkayaan subxaana wa tacaala walaayata xaal qowlkoodu halkaasuu ku intihooday qowlkii labaad ayaa bilaabanayay sinfigii labaad oo ah jinnigii ilaahay ma arkayaan subxaana wa tacaala mar haddii ay malaa'igtii muranba ka taagan yahay jinnigu inuusan ilaahay arkaynin subxaana wa tacaala ayay bacd alculamaa ku tegayaan waana sida laga fahmaya qowlka سلطان العلماء رحمة الله تعالى عليه عز بن عبد السلام laakiin sida raajixa ah ee jamhuurtu ay qabaan waxa weeyaan jinnigu inay la mid yihiin bini aadamka kooda ilaahay rumeeyey subxaana wa tacaala ee mu'minka ee jannada gala ilaahay waa arkaya kooda kaafirka ah laakiin ilaahay ma arki doono subxaana wa tacaala oo waxay kaafiriinta bini aadamka la kulmaan buu isna la kulmayaa sida kooda mu'minka ahba wixii bini aadamka mu'miniinta ay la kulmaan oo la kulmaya cayl alle wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala xagga takaaliifta isku mid buu ka dhigay وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وغير ذلك من الآيات tiro badan waxaa laga fahmayaa inay u siman yihiin xagga waajibaadka ilahi subxaana wa tacaala wuxuu farayo iyo wuxuu ka reebay maxaa yeele wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun alle subxaanahu wa tacaala siduu annaga noogu soo diray rasuulkeenna muxameda salawaatu اllahi wasalaamu calayh ayuu iyagana ugu diray وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما ولوا إلى قومهم منذرين, منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر الآيات في سورة أحقاف أي إلهي كقول رمي سبحانه وتعالى في سورة الجن با إلهي كقول رمي سبحانه وتعالى حديثي في صحيح مسلم كي لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجن إنه آذي وقارسية دينتها يا الدليل وغير ذلك axaadiid aad u tiro badan ayaa marka meesha iyadana ku soo aroortay oo tilmaamaysa jinnigu in waajibka ilaahay subxaana wa tacaala annaga uuna saaray iyagana uu saaray wixiina laga reeba iyagana laga reebay rasuulka moxamed ah baa loo diray sida annagabana loogu soo diray xagga takaaliifta isku mid baynu ka nahay marka xagga takaaliifta iyo waajibaadka isku mid baa laga yahay sidaa darteeda waxay noqonaysaa cadaaladda ilaahay subxaana wa tacaala keenna mu'minkaa wuxuu la kulmay in kooda mu'minkana uu la kulmaya aakhiradii keenna kaafirka ahe bini aadamkaa wuxuu la kulmay inuu koodana la kulmayo haba darraado iyaga hadday doonto arrintaa iyadaa ibliis iyo shayaadiinta waaweyn haba usii darraadeen maxaa yeeley iyagaa aslu dalaala allahna qur'aanku inoogu sheegay subxaana wa tacaala inay naarta wada gelayaan kooda mu'minkaa laakiin inuu jannada gelaya sida saxa wejhiga raajixa ah weeyaan wa in kaana masalada iyadaa baabkeeda aynu ku jirin khilaafna ka tegayaan cinda alculamaa qaybta saddexaad waxa weeyaan bini aadankii bini aadanka ilaahay subxaanah wa tacaala ma arkaya isna waa la qaybiyo waxaa loo qaybiyey laba qaybood asnaafta waxaynu nir waa saddex waa malaa'igtii oo dhinacah jinnigii oo dhinacah sinfigii la odhanayay iyo bini aadankii bini aadankii baa lagu qaybsanaya mu'minkii iyo kaafirkii mu'minkii iyo kaafirkii labadaa marka loo qaybiyo masaladu marka waa sii qaybsamaysaa oo waxay noqonaysaa in la yidhaahdo kaafirka ilaahay ma arkaya mu'minkana ilaahay ma arkaya ahlulcilmiga waxay u qaybsameen sida sheekh alislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayh uu fii majmuuci alfataawa ku qarirayo in ahlulcilmiga waxay u qaybsameen saddex qowl masalada iyada ah mu'minka war kama taagna awalan intaynan u gudagelin inuu ilaahay arkayo maxaa yeele allah inoo sheegay subxaanaه wa tacaala wujuubi yowmaئidi naadira ilىa rabbiha naadira liladiina axsanuu اlxusna waziyaada mu'minkana waxaa noqonaya rag iyo dumar intaba in ilaahay ay arkayaan subxaanaه wa tacaala kaafirku laakiin ilaahay ma arkaya waa maxalu اlkhilaaf weeye cinda alculamaa sida jamhuurtu ay u badan tahay akariyaddeeda ay u badan tahay waa inuusan arkaynin ilaahay subxaanaه wa tacaala meesha iyadaana tambiih yar baa ku jira sheekh alislaam ibna taymiya uu soo qaadanayo aanan tilmaami doonana haddii ilaahay raalli ka noqdo subxaanahu wa tacaala oo ah liqa farqiga u dhexeeya ru'yada iyo liqaa farqiga u dhexeeya luqa waxaa la yidhahda iyo kulanka iyo ru'yada aragtida kulanka iyo aragtida farqi baa u dhexeeya waynu tilmaami doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo subxaanahu wa tacaala sidaa darteeda wejha raajixa waxa weeyaan qowlka ay jamhuurtu ku tageen badankeeda oo ah in ilaahay subxaana wa tacaala kaafiriintu aysan arkaynin mu'miniintuna shaki kama taagna inay ilaahay arkayaan subxaana wa tacaala munaafiqiintii iyaguma kaafiriintay raacayaan mise mu'miniintay raacayaan sida saxa ah kaafiriintay raacayaan laakiin aragtida ilaahay subxaana wa tacaala maxalkaa marka la joogo bini aadanka ah saddex baa loo qaybinayaa ama labaa loo qaybinayaa waaweyn xaalad mu'miniin keliya ay yihiin oo soc yihiin jannadii ah iyo xaalad ay munaafiqiin iyo kaafiriin weheliyaan arrintaa iyada ah laba qowl bay culimmadu ku kala tegeen qolaa waxay qabaan macalkaafiriintooda ilaahay waa arkayaan subxaanahu wa tacaala waxayna meeshaa soo deliishanayaan adillo aad u tiro badan adillo aad u tiro badan oo ay ka mid tahay xadiidkii fii saxiixi muslim nebigu odhanayey salawaatu ullahi wasalaamu calayh saxaabada xadiid abu hurayra weeyaan xadiidu jariir bn cabdillahina fii saxiixayn buu ku soo arooray xadiidkan fii saxiixi muslim ayuu ku soo arooray isagu odhanaya abi hurayra radi allahu tacaala canhu wa ardaa saxaabada rasuulka weydiiyeen salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyagoo odhanaya rasuulkii allow hal naraa rabbana rabbigeen ma arkaynaa rasuulkii allow markaasuu rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh dayaxa oo aan wax daruura ka sokaynin miyaad isku cidhiirinaysaan aragtideeda aragtidiisa maya qorraxdan wax daruura aynan ka sokaynin oo maalin duhur ah oo dharaar cad ay tahay miyaa wax dhib a ka jiraa waa maya allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaa sidaasoo kale ayaad rabbigiinna u arkaysaan qof walbana ilaahay waa la kulmi doonaa subxaanahu wa tacaala lafdiga ah qof walba ilaahay wuu la kulmi doonaa subxaanahu wa tacaala wuxuu ina tusinayaa bay yidhaahdeen ahlulcilmiga kaafir iyo munaafiq iyo mu'min dhan dhammaan inay tahay oo laga qaadanaya kaafir iyo mu'min iyo munaafiq intaba inay ilaahay la kulmayaan subxaanahu wa tacaala xadiidka qaybtiisa dambaana sida adillada saxa ah laga fahmi doonaa qoladan ay qabto oo waa maxay alle subxaanahu wa tacaala baa wuxuu odhanayaa qofka markuu la kulmo sow caafimaad kuma siinin sow xoolo kuma siinin sow kuuma guurinin oo reer ma lihid sow sida wax allaale wixii nafac ahaa iyo waxtar ahaa ilaahay subxaana wa tacaala qofka bini aadamka uu siiyey ee ammaan ahaa iyo caqli ee xoolo ahaa ee awlaad ahaa wixii oo dhan baa ilaahay subxaana wa tacaala ku mani sheeganaya soo sidaa kuuma yeelin maxaad samaysay marna ma filaysay inaad aniga ila kulmaysa baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala marna ma filaysay adduunyada intaad ku noolay inaad aniga ila kulmayso halkan oo sidana aad iisoo hor istaagi doonto maalinna ma kugu soo dhacday weeyaan markaasuu wuxuu leeyahay maya yaa rabb rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala sidaad waaga ii soo hilmaantay ayaan anna maanta kuu hilmaamaya halkaasaa marka lagu hilmaami doonaa kaa isaga ka labaad baa la keenayaa sidii oo kalaa la dhahayaa isna sidii oo kale u ku jawaabayaa naartaan lagu ridaya maantaan ku halmaamayaa sidaad waaga ii soo halmaantay ayaa la leeyahay ka saddexaad baa la keenayaa markaasuu qofka saddexaad wuxuu odhanayaa rabbiyow waan soomay oo waan salaaday oo waan sadaqaan bixiyey oo sidanaan sameeyey oo sidanaan sameeyey wax allaale wixii acmaal saalixa uu sameeyey buu tirinaya markaasaa rabbi wuxuu ku odhanayaa subxaanahu wa tacaala maanta waxaan yeelayaa markhaati markhaatigaygii ayaan yeelayaa qofku wuxuu la yaabayaa talo wa ayo qofkaa markhaatiga noqon doona naftiisa ku noqon doona markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala afkii xiri doonaa xubnihiisii baa hadli doona sida ilahay qur'aanka inoogu sheegay subxaanaه wa tacaala alyawma nakhtimu calى afwaahim watukallimuna aydihim watashhadu arjuluhum ta alla uu sheegay subxaanaه wa tacaala isagay ku markhaati furayaan markhaatiga rabbi sheegayana kaa weeyaan xadiidka isagaa waxaa laga qaadanayaa daahirkiisa in ay ilaahay la kulmi doonaan kaafiriinta maxaa yeele ilahay subxaana wa tacaala nicmooyinkiisii oo dhan ayuu xusuusinayaa uu leeyahay sow sidan kuuma yeelin sow kanna kuuma samaynin sow kanna kuuma yeelin markaasay waxay odhanayaan nacam yaa rabb rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala maalinna ma filaysa inaad sidan igala hor iiga hor iman doonto ood ila kulmi doonto ma filaysa maya markuu yidhaahdo rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala maanta ayaan ku halmaamayaa oo waan kaaga tegayaa naarta oo waan kugu halmaamayaa sidaad waagaa u halmaantay baa alla leeyahay subxaana wa tacaala meeshaa marka kaafirkii iyo munaafiqii baa soo hoosgelaya kaafirkii iyo munaafiqii labaduba halkaasay soo hoosgelayaan bay yidhaahdeen ahlulcilmiga sidaa darteeda waxay yidhaahdeen ilaahay waa la arki doonaa subxaanahu wa tacaala oo kaafiriintu way la kulmi doonaan aayadaha qur'aankana wayna tusinayaan ee liqaaga tilmaamaya aayadaha qur'aanka ah ee liqaaga tilmaamayana wayna tusinayaan sidaasay yidhaahdeen maxaa yeele waxaa ka mid a aayadaha liqaaga tilmaamaya qayb ahlu sunnaha ka mida ayaa ku tegey oo sida sheekh alislaam ibnu taymiya uu qabo wuxuu leeyahay qolooyin baa waxay yidhaahdeen la kulanka ilaahay iyo aragtida ilaahay waxay la mid tahay sida kallassi idaa ra'a sultaan qofka tuugga ah ee khaa'inka ah ee suldaanka loo keenay aragtidiisu maxay noqonaysaa waa aragti ciqaab aragti ciqaaba kuwanna aragtidooda ilaahay arki doonaan subxaana wa tacaala ma aha nadra raxma ee waa nadra ciqaaba saasay qabaan iyaguna oo markaa waxay soo qaadeen waxaa ka mid ah abilxasan ibni saalim ninkii la ohan jiray isagoo ahaa madhaban xanaabila iyo abisahl tust ee raggaasaa ka mid ah wuxuuna odhanayey aayadaha ay kulli ru'yada luqaaga ku soo arooray waxay leeyihiin ru'yada ilaahay baa loola jeedaa subxaana wa tacaala oo waxay soo qaadanayaan aladiina kafaruu biaayaati اllahi waliqaa'ih qowlkii alle uu yidhi subxaana wa tacala faman kana yarju liqaaءa allah faina ajl allahi la'aat qowlka alle uu yidhi subxaana wa tacala wainaha lakabiiraة ila clى alkhashiciina aladiina yadunuuna anahum mulaaqu rabbihim alle uu yidhi subxaana wa tacala qaala aladiina yadunuuna anahum mulaaqu allah kam min fi'aةi qaliilaةi غalabat fi'aةi kahiiraة biidn اllah ilى gayri dalik arrinta ayadaa ayay soo qaadanayaan aayaadka ku soo arooray ee ilaahay uu tilmaamaya subxaana wa tacaala la kulankiisa waxayna leeyihiin kaafiriintu halkaa waxaa ka cad mar inay ilaahay la kulmayaan subxaana wa tacaala la kulankaa isaga ahna waxaa loola jeeda waxay tahay waxaa weeyaan aragtida ilaahay subxaana wa tacaala ru'ya taqriir waxaa weeyaan taqriir wa tacdiibi in lagu qiro waxa ay sameeyeen xumaan cadaabna ay noqoto aragtida ilaahay subxaana wa tacaala taasaa loola jeeda laakiin culimmada qaybo ka mid ah waxay leeyihiin haddii liqaaga la raaciyo liqaaga haddii la raaciyo bimacnaa ajar iyo hawaab iyo wixii la mid ah wuxuu noqonaya aragtida ilaahay subxaana wa tacaala saasay noqonaysaa taasaana laga fahmayaa oo qowlkaa waxaa odhanaya ibnu baطa sanad xasan ayuuna kaga warinaya axmed ibn yaxya wuxuu odhanaya qowlka ilaahay subxaana wa tacaala uu odhanaya wa kana bilmu'miniina raxiima taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaam hawaab iyo ajr iyo xasanaad baa meesha yaalla ajmaca ahlu luga wuxuu leeyahay ahlu luga oo dhan waxay ijmac ku yihiin ana alliqaa'a haahuna laa yakunu ila mucaayanatan wanadruhu bilabsaar ma aha halkan la kulanka ilaahay subxaana wa tacaala ilaa mucaayana indhaha lagu arko ru'ya bilabsaar aan mooyaane marka taasina mu'miniinta iskale maxaa yeelay alle wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala wa kana bilmu'miniina raxiima taxiyatuhu yowma yalqawna fiiha salaam jannada marka ay kula kulmaan ilahay subxaana wa tacaala laakiin guud ahaan marka la isku soo duuduubo guud ahaan marka la isku soo duuduubo waxaa la odhan karaa la kulanka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ru'yada farqi baa u dhexeeya maxaa yeelay markaanu dib ugu laabanno shuruudaha qofka saxaabiga la yidhaahdo culimmadu waxay yidhaahdaan waa qofka la kulmay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo muslim ah isla markaana ku dhintay islaamnimadii saddexdaa shardi baa loo xiraa sida ugu muhiimsan la kulan baa la yidhi aragti lama dhihi maxaa yeelay aragtida waxaa ku baxaya haddii aragti la yidhahdo qofka arkay nebiga calayhi salatu wasalaam isagoo muslim ah sidaana ku dhintay kii indhoolaha ma arkin nebiga calayhi salaatu wasalaam marka farqi baa u dhexeeya la kulanka iyo aragtida waa kulannay iyo waa is aragnay farqi baa u dhexeeya la kulanku qofka indhoolaha iyo adiga waa kulmi kartaan laakiin aragtidu waa labada qof indhaha leh labada qof indhaha leh weeyaan qolooyinkan marka liqaaga soo deliishaday u soo deliishaday ilaahay la kulankiisa subxaanahu wa tacaala nacam liqaagu waa dhacayaa sida saxa ah laakiin ilaahay ma arki doonaan subxaanahu wa tacaala maxaa yeele alla wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala kalaa inahum can rabbihim maxaa maxaa la yidhi yowmaidin lamaxjuubuun alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala rabbigooda waa laga xijaabi doonaa maalinta qiyaama kaafiriintii weeyaan alle subxaanahu wa tacaala wuxuu odhanayay aayad kale man kana fi hadihi acmaa fahuwa fi alaakhirati acmaa maxaa la yidhi waadallu sabiila man kana fi hadihi acmaa adduunyadan iyada ah fahuwa fi alaakhirati acmaa وأضل سبيiلا qofka adduunyadan ku indhala ilahay xaqiisii subxaanaه wa taعaalى iyo aayaadkii iyo adiladii ka indhala fahuwa fi اlآakhiraةi أعmى aakhirana waa indhala'ya وأضlu sabiila alle aayad kaluu kaga warramay subxaanaه wa taعaalى وnaxshuruhu yومa القiyaamaةi maxaa la yidhi أعmى qaala rabbi lima xashartnii أعmى وqad kunt baصيira qaala kadlika aتتka آaيaaتuna fanasiitaha وkadlika اليومa تunsى aayaddaana waxay daliil waadixa u tahay adduunyada inay indho lahaayeen laakiin aakhirada lasoo xashrin doono iyagoo indho aanan lahayn markay rabbi subxaana wa tacaala su-aashaa weydiiyaan wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma qaala rabbi lima xashartanii acmaa markay sidaa yidhaahdaan rabbi wuxuu ku leeyahay subxaanaه wa taعaalى kadalika atadka aayaatunaa fanasiitaha wakadalika اlyawma tunsa waqad kuntu basiira saasuu leeyahy maanta acmaa baan ahay laakiin kuntu basiira mid indhale baan ahaa markaan dunida ku noolaa hadda laakiin waa indhala ah rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala sidaasaad u indha uga indhala'ayd aayaadkii iyo xaqa ilaahay subxaana wa tacaala markaad dunida ku noolay maantana saasaad u indhala'aanaysaa marka qofka indhaha la wax ma arki kara maya laakiin liqaagii waa dhacay allah inoo sheegay subxaana wa tacaala waana nugta muhim jiddan ah sheekh alislaam ibna taymiyana uu baraarujinayo kitaabkiisa ru'yada uu kaga warramaya ama risaalada uu ru'yada kaga warramaya fi lmujallad asaadis صفxaadka u dambeeyo ayuu arrintaa ku qariraya waana sida saxa ah ee raajixa ah maxaa yeeley jamhuurtu waxay qabaan kaafiriintu inaysan ilaahay arkaynin subxaana wa tacaala aragtida soo aroortay fi lqur'aani alkariim waa liqa waana indhala yihiin waana indhala yihiinoo waa liqa weeyaan waa la kulan ilaahay waa la horkeeni doonaa subxaana wa tacaala laakiin waa maxjuubuun weeyaan can rabbihi rabbigooda waa ka xijaaban yihiin subxaana wa tacala oo rabbi ma arkayaan qolooyin kalea jira iyagu islaam sheeganaya laakiin rabbi laga xijaabi doono waynu u gudageli doonaa qolooyinka ilaahay laga xijaabayo subxaana wa tacaala markaynu gaarno haddaba intaasi waa kaafirkii weeyaano halkaasu isaga inooga haray qolooyinka munaafiqiinta iyo mu'miniintu ilaahay waa arkayaan subxaana wa tacaala maalinta qiyaamaha qaybta dhexe ee soo deliishanaysa culimmada waa kuwan waxay leeyihiin xadiidkii nebiga calayh salaatu wasalaam ee fi saxiix ku soo arooray nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi maalinta qiyaamaha marka laysugu wada yimaado ayaa waxaa la odhanayaa qof walba wuxuu caabudi jiray har raac qolooyinkii yuhuudaha cuseyr bay dabagelayaan ilaa jahannama wasaa'at masiira qolooyinkii masiixiyiinta ahaa ciisay dabageli doonaan sanamka iyagu samaysteen nebi ciisese ma aha xaqiiqadii halkaasay naartu ku hooban doonaan wixii asnaam caabudi jiray in asnaamtooday dabagelayaan ilaa jahannam waxaa haraya munaafiqiintii iyo mu'miniintii markaasaa rabbi ku yidhaahdaa subxaanahu wa tacaala idinku maxaad sugayseen waxay odhanayaan rabbigeennaanu sugayna qof walba wuxuu caabudayu raace idinku maxaad sugaysaan baa lagu yidhahda waxay odhanayaan annagu rabbigeennaanu sugaynaa halkan inta uu nooga yimaado halkanaanu joogin oo rabbigiin ma taqaanaa nacam rabbigeenna waanu garanay laba riwaayadood weeyaanoo riwaayadaha qaarkood waxay odhanayaan uma jahannama dusheedii siraadkii baa la yeelaa halkaasay dadku marayaan nabiguna uu leeyahay salawaatu اllah wasalaamu aleyh waa markaa marka khalaa'iqdu ay dhahayaan rabbi sallim sallim ambiyadii alle iyo mu'miniintii rasushii alle subxaana wa tacaala ay leeyihin rabbi sallim sallim qofku uu maalintaa halmaamayo wax walba rabbina uu ku dhaartay qur'aanka kariimka in arrintaasi uu yeeli doono wain minkum ilaa waariduha kana calىa rabbika xatman maqdiya mid idinka idinka mida ma jiro ilaa waa kor mari doonaa rabbi siduu ku dhaartay subxaanaه wa tacaala jahannam marka waa la dul mari doonaa wy siraadkaas ayaa la yeelaya halkaasaa la dul maraya qof walba wixii uu ahaa halkaasaa marka uu kala kulmi doonaa kii munaafiq ahaa meeshaasuu ku hooban doonaa ku hari doonaa kii aanan ahaynna waa gudbi doonaa qof walba tabartiisuu gudbi doonaa qof baa sidii hillaaci oo kale ka deg deg badan weliba ku gudbaya qof baa sidii faras jawaad oo dheereeya sidiisii ku soconaya qof baa sidii awr isagoo saaran ordaya qof baa isagoo lugtiisii sidii sideedii oo kale ordaya oo ruclaynaya qof baa ruclaynaya qof baa aayar soconaya qof baa garguuranaya qof bay seeftu jari doontaa xubnihiisa qaybo ka mid oo isagoo xabadka ku siqaya uu gudbi doonaa tallaabi doonaa qofba si weeya jahannamo dusheedana nebiga calayh isalaatu wasalaam waatuu inooga tilmaamay kalabiib inay leedahay shawkat isacdaan uu ku tilmaamay xadiidkii ahaa waalaa yata xaal riwaayadda kale iyadu waxay odhanaysaa rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu odhanayay uma rabbii tabaaraka wa tacaala fayakshifu qadamah qadamkiisii iyo saaqiisii oo riwaayado sax ay ku soo arooreen gomaddiisii buu rabbi subxaana wa tacaala muujinayaa mu'miniintao dhan waa sujuudaya maxaa yeelay aayaddii qur'aankeed baa rabbi ku sheegay subxaana wa tacaala oo uu rabbi leeyahay yowma yukshafu can saaqin alle uu kaga warramaya fii suurati alqalam maalinta ilaahay uu feedi doona saaqiisa subxaanahu wa tacaala suuraddeeda waxaad garan karaysana ma aha iyo in la rumeeyana waa waajib qadamka iyo yadda ilaahay subxaana wa tacaala iyo samca iyo basarka iyo kulli waa isku wada mid weeyaan aliimaanu bihi waajib kayfiyada in la isweydiiyana waa bidca weeyaan luqada carabigana waa shay macluum ku ah marka intaasaan oga gudbaynaa iyaduna alle subxaana wa tacaala wuxuu faydayaa qadamkiisa tabaaraka wa tacaala uma mu'miniintu waa sujuudayaan qofkii sujuudi jiray rabbi u sujuudi jiray dunidan waa sujuudayaa mu'minka ah kii kale laakiin munaafiqa ahaa dhabarkiisiibaa wuxuu noqonayaa dabqa waaxid dhabarkiisiibaa wuxuu noqonayaa hal laf oo taagan ma sujuudi karayo uma xaaladdu meeshaasay marka ku kala baxaysa jahannamaa la dul mari doonaa kii mu'min ahaa waa gudbaya waa tallaabaya munaafiqna halkaasuu ku haray warkiisii waa ku daayay yaa isku soo haray maxaa inoo soo haray waa soo kala reebnay wixii oo idil kaafir waa soo haray munaafiqna waa haray mu'miniintii baa haray mu'miniintii labaa loo qaybiyey wixii intaa ka dambeeya waxaa loo qaybiyey rag iyo dumar aragtidii ilaahay subxaana wa tacaala saddexdeedii martabadood marka meeshaasay inoogu dhantay waata koowaade waxa weeyaan guud ahaan ilaahay subxaana wa tacaala inay bani aadamka ilaahay arkayaan oo macalkaafiriintoodii lala qabo qolo kale waa ka reebtay waxay yidhahdeen mu'min iyo munaafiq keliya arkaya munaafiqna waa haray mu'miniin keliya arkaya mu'miniinta qoladii qabtay yaa sii kala jabi doonta oo waxay odhan doonaan ragga oo keliya marka jannada la galo ragga keliya ilaahay arkaya subxaana wa tacaala ama haweenku ilaahay ma arki doonaan wixii halkaa ka dambeeya laakiin waynu tilmaami doonnaa qowlkaa waa laga daba tegey saaxna ma aha sida raajixa jamhuurtu ay qabaanna waxa weeyaan sheekh alislaam ibna taymiyana u nusraynayo imaam ibn alqayim ibna xaadi arwaax ku tilmaamayo imaamu suyuuطina raxmat ullahi tacaala caleyh uu kaga noqonayo kitaabkiisa tuxfat اljulasaa in ilaahay arki doonaan subxaana wa tacaala in ilaahay ay arki doonaan dumarku tabaaraka wa tacaala laakiin qadar intee la arki doonaa ilaahay subxaana wa tacaala waa mas'alo kaleo iyadana u tegi doona haddii ilahay raalli ka noqdo mas'alo kale weeyaan oynu u tegi doona haddii ilaahay raalli ka noqdo tabaaraka wa tacaala mu'miniintu markay jannada galaan ilaahay way arkayaan subxaana wa tacaala aayadaha qur'aankaana ilaahay noogu sheegay aayadaha cumuumka ah ayaana sideeda cumuumka ah ayaana loo daynaya maxaa yeelay aayadaha rabbi subxaana wa tacaala uu kaga warramaya aragtidiisa wuxuu tilmaamay inay mu'miniintu arkayaan wujuuhu yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira waxa laga warramayana mu'miniinta ahayd mu'miniin iyo mu'minaad waa isku mid weeyaan cumuumkaa lafdiga ah wax ka saaraya oo nu hayno arrinta ayadaa ma jirto qolooyinka diidan iyagu waxay leeyihiin adillo kale oo ay soo deliishanayaan oo xadiidka ah aayadaha cumuumka waa ka tegayaan axaadiidta ay soo deliishan doonaan laakiin axaadiidtaa waa looga daba tegi doonaa oo waynu tilmaami doonaa alle wuxuu odhanaya subxaana wa tacaala liladiina axsanu alxusna wa ziyaada qolooyinka alla rumeeye subxaana wa tacaala waxay leeyihiin alxusna waxayna leeyihiin ziyaada ahlulcilmiga qaatibatan jamhuurtooda waxay qabaan ziyaadada inay tahay annadra ilaa wajhi alkariim ilaahay aragtidiisa subxaanahu wa tacaala mar haddii la yidhi liladiina axsanuu kuwa wanaagga sameeyey ee adduunyadan iyadaa mu'miniinta ahaa ee camalka saalixa sameeyey rag iyo dumarba waa ku jira labadaba waa shamlinaysaa sidaa darteeda ayaddaana wax ka saari kara uma hayno dumarka caamkaa wax ka saari karaya looma hayo adila maxaa yeelay liladiina axsanuu alxusna baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala axsanuudaas wax dumar ka saari karaya looma hayo ziyaadaduna waa nadra ilaa wajhi illahi tabaaraka wa tacaala ta kale rasuulka alayh salaatu wasalaam xadiidkii jariir bni cabdillaah ee bukhaariyo muslimba ay wariyeen ayuu ku caddaynaya oo rasuulku leeyahay salawaatu ullah wasalaamu caleyh markay saxaabada weydiiyeen hal naraa rabbuna yaa rasuula allah ilaahay ma arkaynaa riwaayadda abi hurayrana ay odhanaysay rasuulka allow ilaahay ma arkaynaa ee rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inakum satarawna rabbakum idinku ilaahay baad arkaysaan subxaanah wa tacaala kama sida loo arka alqamara laylata albadr dayax habeen cadda a buuxa cirka oo wax daruura aynan ka sokayn laysa duunahu saxaab ama qorrax joogta alظahiira ka shams fi الظahiirati laysa duunaha saxaab qorrax joogta wakhtiga duhurkii ah oo wax daruurana aynan ka sokaynin arrinta ayadaa ma isku ciriirinaysaan maya sidaydan taa isugu ciriirinayn iskuma ciriirinaysaan aragtidii ilahay subxaana wa tacaala halkaana wuxuu daliil waadixa ay u tahay xadiidka nebiga calayh salaatu wasalaam inuu rag iyo dumarba oo la jeedo rasuulka calayh salaatu wasalaam inuu rag iyo dumarba oo la jeedo marka rag iyo dumarba ilaahay waa arkayaan subxaana wa tacaala sidaasaa saxiixa sida culimmadu ay qarireen jamhuurtuna ay qabaan laakiin qaybo ka mida ahlulcilmiga ayaa iyagu waxay qabaan inaysan arkaynin qowlkaa isaga ana sheikh alislaam ibna taymiya risaaladiisa waa ku tilmaamayaa imaamuna alqayimna waa laga fahmayaa imaamuna kaiir raxmat ullahi tacaala calayhi fi kitaabihi annihaaya markuu ka warramaya fi lfitani walmalaaxim safxadaha siddeetan iyo sideed bacda alaaa mia saddex boqol iyo sideed iyo siddeetan ayuu kaga warramaya wuxuu odhanaya raxmat ullahi tacala calayh bixuruufi wuxuu odhanaya waqad xakaa bacd alculamaa'i khilaafan fi الnisa hal yarowna allaha hal yarina hal yarayna allah caza wajal kama yaraahu الrijaal khilaaf baa ka taagan oy ka sheegeen bacd alculamaa xaka waa xikaaya daciifa wajhi daciifa weeyaan cinda bacd alculamaa wجhi ضaciif a weyaan cinda bacd الculamاء sida sheekh اliسlاam ibna taymiya uu odhanayey bitafsiil isagu waa ka warramaya baab dhan buu u qariiraya masalada iyada ah tafsiilkeedana ku sheegaya raxmat ullahi tacalى عalayh sida ay raggu ilaahay u arkayaan subxaanaه wa tacaalى dumarku ilahay ma arkayaan jannada masalada iyada ahna waxay ku dul wareegaysa waa hal xadiid weeya xadiidka isagaana waynu tilmaami doonaa ilaahay ma arkayaan subxaanaه wa tacaalى faqiila la bacd اlculamاء qaybo ka mida waxay yidhahdeen maya لأنهنa مqصuرaaت في الkخhyاam waxay soo qaateen waxaa ka mid a aaيadii qur'aankeeda في sوuرaة الرحمن مqصuرaaت في الkhyاam iyo xadiidkii نeبiga عaليه الصلاaةu وaسلاaم uu odhanayay yوم المزيد maalintii جiمعaha waa kan xadiidka ay soo deliishanayaane ah maalinta maزيidka yوم الجuمعة ah sida adduunkan ay u tahay raggu inay baxayaan oo ay kulmi doonaan rag oo dhan halkaa isugu tegayo ilahay lasoo arkayo subحaanaه وaتaعaalى meeshaasay marka ka soo qaadanayaan laakiin haweenka waxaa looga tegi doonaa khiyaamtii iyo guryihii baa looga tegaya laakiin shee imaam ibna kaiir raxmat ullahi tacala aleyh wuxuu odhanaya waqiila balaa haa baa la yidhi nacam ilahay waa arkaya maxaa yeeley iyagoo teendhooyinkii jooga laa maanica min ru'yat illahi tabaaraka wa tacala fi lkhiyaam iyagoo teendhooyinkoodii jooga inay ilahay arkaan subxaanah wa tacaala wax maanica ma lah yaa u diiday inay halkaa ilaahay ka arkaan yaa u diiday adigu ta kale dhahaya waxyaabihii lagu qabsaday bay ka mid tahay qolooyinka maaniciinta qolooyinka maanicinta waxyaabihii lagu qabsaday bay ka mid tahay adigu ilaahay subxaanah wa tacaala haddii teendhada la galo ama gurigaaga aad gasho ilaahay ma arkaysid yaa yidhi yaa yidhi uma waxaad moodday qoraxdan dushaada ee gurigaaga haddaad gasho aadan arkaynin ilahay ma sidaasoo kale aad moodday subxaanah wa tacaala xaashaa ilahay sidaa ma ah wax maanic ahoo diidaya ma laha buu odhanaya imaam ibnu taymiya iyo ibn اlqayim iyo ibn kaiir raxmat ullahi tacala عalayh maxaa yeeley alle wuxuu yidhi subxaanaه wa tacala ina alabraara lafii naciimi alى اlaraa'ikati maxaa la yidhi alى اlaraa'iki yanduruun calى اlaraa'iki sariirahoogii iyagoo ku dangiiga iyo yanduruuna ilahay eeganayaan subxaanaه wa tacala marka iyagoo teendhooyinkoodii jooga inay ilahay arkaan laa maanic wax diidaya lama hayo alle wuxuu kaloo odhanaya subxaanaه wa tacaala markuu ka warramayay calى اlaraa'iki muttaki'uun sariirahooda iyagoo isaga dangiiga ayay alle subxaanه wa tacaala arkayaan nebigana عalayه الصلaaةu وaسalaam wuxuu odhanaya inakum satarawna rabbakum عaزa wajal kama tarawna hada اlqmr la tumaruuna fii ru'yatihi fain istaطactum fadaawimuu عalى الصalaaةi qabla طuluuci الشhamsi وaqabla غurubiha saasuu odhanayay imaamna kaiir raxmat ullahi tacala عaleyh wahada caam fi الrijaali والnisa adiladaasina waxay inoo tilmaamaysaa rag iyo dumar intaba wax maanic ahoo dumarka u diidaya ma hayno saasuu ibnu kaiirna odhanaya raxmat ullahi tacala عaleyh xadiidkaas oo ah idinku waxaad arkaysaan rabbigiina subxaanaه wa tacaala sida dayaxaa caddada ah ee habeenka caddada ad u aragtaan oo kale sidaa darteedu nebigu wuxuu yidhi alayh الsalaatu wasalaam qofkii nii awooda qoraxda intaynan soo bixin iyo intaynan dhicin inuu salaada daa'imo ha tukado oo ah salaada subax iyo salaada casr waxaa loola jeedo waa طarafay nahaarkii alle uu sheegay subxaanaه wa tacaala waa xadiidkii nebiga alayh الsalaatu wasalaam yatacaaqabuuna fikum malaa'ikaة biاleyli wamalaa'ikaة biالnahaar labadaa wakti inuu qofku salaadiisa daa'im yeelo kiini awoodo buu nebiga yidhi alayh salatu wasalaam inaan laga qaalib noqonin ha yeelo maxaa yeele asbaab ru'ya waxyaabaha ilahay kugu sakhiraya ka mid tahay subxaana wa tacaala ru'yadiisa laakiin qowl kale ayaa jira sida ibnu kaiir uu odhanayay oo waxay odhanayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala way arkayaan haweenku ilaahay way arkayaan laakiin sida raggu jimco walba ay u aadayaan ma ahe waxay ku xadidayaan ciidaha keliya sida ciid alfitr iyo ciid alaضxaa adduunyadan aynu qabnay aakhiradiina waxaa jirta waktigaa wakti la mid ah inaan habeen ma laha jannadu laakiin wakhtiyadaa wakti la mid aho laysu wada iman doono dhammaan marka waxay yidhaahdeen wakhtigaa iyay haweenkuna soo bixi doonaan maxaa yeele rasuulka alayh isalaatu wasalaam waxaan naqaanaa dunidan iyada inuu wakhtiga ciidda ah xadiidkii gabadhii saxaabiyaddeeda radi allahu tacaala canha wa ardaaha nebiga alayh isalaatu wasalaam wuxuuna fari jiray markay ka warramaysay wuxuuna fari jiray inaanu soo saarno haweenkii waalxuyad xita kuwa xaydka qaba xitaa ciidda inaanu soo saarno yactazilna musalla almuslimiin wayaxdurna adducaa waxay ka fogaanayaan salaadii laakiin waxay la imanayaan oo soo xaadirayaan oo goobjoog u noqonayaan ducada muslimiinta iyo dikriga ilahi subxaana wa tacala iyo maalintaa farxadda ah yay imanayaan marka sidaa darteeda waxay yidhaahdeen qolooyinka iyaga nacam ilaahay way arkayaan laakiin waa labada ciidood ciid aladxaa iyo ciid alfitr fi ljanna wakhtiyada kulankaas oo kale ah oo keliya weeyaan sidaasay iyaguna yidhaahdeen laakiin imaamna kaiir raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuu odhanayay arrinta iyada ah in lagu khaas yeelo wahada dal- wa- arrinta iyada ah wahada daliilu yaxtaaju ila daliilin khaasin calayh arrinta iyada waxay u baahan tahay daliil gaar ah oo la leeyahay labada ciidood keliya inay ilaahay arkayaan subxaana wa tacala mana hayno in la leeyahay ciid aladxa iyo ciid alfitri bay ilaahay arkayaan ma hayno adduunyadan iyada nebigu waa saari jiray calayhi salaatu wasalaam nacam haweenka wuxuu odhan jiray kulli waa inay yimaadaan markii la yidhi qofkeen rasuulka allah haweenkay ku cudur daarteen qaarkeen ma haysto wax jalbaaba iyo wax xijaab oo ay ku soo qaataan oo ay la yimaadaan iyo nebigu wuxuu yidhi alayh salatu wasalaam walaasheed ha la xidhato haddayna dhar haysan ay ku timaado dharka walaasheed ha qaadatuu yidhi nebigu alayh salaatu wasalaam oo ha ka soo cariyaysato nacam taasi nebigu waa yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh laakiin daliil ma u tahay aakhiro iyo jannadii maya daliil uma aha daliil uma aha qof miskiin oon waxba haysanin oo maalintaa la yidhi soo qaado dhar ima ciiddii haddaadan imaninba ciiddii ma dembaabaysa maya ma dembaabaysid wax dembi oo aatima ama noqonaysid laakiin inay waajib tahay bay bacd alculamaa ku tageen sida imaam axmed bn xambal wagayri calaa yati xaal qolooyinka iyagu khaas yeelaya dhahaya cii- labada ciidood oo keliya daliil ma haystaan jimcayaasha qolooyinka u diidayna wax daliila ma haystaan waliajli dalika imaamu suyuuti raxmat ullahi tacala caleyhi risaaladiisa isbaalu lkisaa'i cala الnisa markuu soo qariray ru'yada inaysan ilaahay arkaynin ayuu wuxuu odhanayay alaxsanu cadamu اljazmi fi hadihi اlmas'ala bishay qowlkiisii ugu dembeeyey waa ka wuxuu yidhi tanbiih jamiica hada الtaqriir bixuruufihi baynu akhrinaynaa jamiica hada الtaqriir aladi qarartuhu huwa muqtada الnadri wama dalat calayhi اladila waqad qarartuhu waana gayru munsharax الصadri bidalik faإna aladi kana yatabaadaru إilى اlأdhan inama huwa khilaafuh وكنت أود لو وجدت حديثا مصرحا برؤية النساء ربهن فكنت أصير إليه وأسارع إلى القول به إلى القول به ولو كان ضعيف الإسناد فكنت أستأنس به ولكن لم أقف إلى الآن على حديث مصرح بذلك والمقام مقام توقف والإقدام فيه ليس بالهين والسكوت لا يكتفى به في مثل هذا ذلك إثباتا waa cudurdaar aad iyo aad u weynan badan dhammaan waxa aan soo qariray buu yidhi raxmat ullahi tacaala calayh waa keliya waxa aan ka arkay oon ka fahmayey adiladii la anigu waxaanan arrintan iyada a qorayaa buu yidhi kitaabkan isaga ah waa isbaalu lkisaa cala الnisa waan qorayaa wa ana hayru munsharaxi sadri bidalik inaan dhaho haweenka ilaahay ma arkayaan anoo laabtayda ay ciriiri ku tahay oo inay laabtaydu ku faraxsanayn maxaa yeelay sida ay u soo degdegaysa xagga dihniga iyo caqliga insaanka iyo laabtiisa sida u soo degdegaysa waa khilaafka arrinta iyada nacam sidaasaa u soo degdegaysa waana sida raajica ah raxmat ullahi tacala calayh waxay daliil u tahay inuusan dul istaagin risaalada imaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala calayh waxay daliil u tahay inuusan dul istaagin ama uusan ku baraarugsanayn qowlka imaam ibnu kaiir raxmat ullahi tacala calayh fi kitaabi annihaaya walaa shaka inuu arkay kitaabka isaga laakiin uusan ku baraarugsanayn insaankuna halmaanku waa u meel ol waxaan shaki lahayn qowlka imaam ibnu qayim raxmat ullahi tacala fi kitaabi xaadi alarwax inuusan ku baraarugsanayn وغyr ذلka min أقوال أhل العلم imaam السyuط رaحmaة الlahi taعalى عalيه sidoo kale wuxuu odhanayay isagoo sii wata hadalkiisa sida dihniga iyo caqliga bini aadamkiisa iyo laabta usoo degdegaysa waxa weeyaan arrintaa cagsigeeda waxaanan jeclaan lahaa وakuntu awad aad iyo aad waxay laabtayda ugu degi lahayd oy jeclaan lahayd in aan heli lahaa xadiiث arrinta ay ku caddahay haweenku inay ilaahay arkayaan subxaanaه وa taعaalى haweenku inay ilaahay arkayaan subxaanaه وa taعaalى xadiidkaasaan ku tegayaa bu yidhi macnuhu waxay daliil u tahay ilaa iyo hadda anigu ma dul istaagin laakiin hadduuba jiraba isagaan qaadanaya macnuhu sidaas weeyaan qowlkaasaanan u degdegi lahaa walow xadiidkuba daciif ha noqde maxaa yeele waan weheshanaha oo siday culimmadu yidhaahdaan qowlka daciifka ah ama xadiidka daciifka ayaa wuxuu ka khayr badan yahay aqwaal الrijaal xadiidka daciifka ayaa wuxuu ka khayr badan yahay aqwaal الrijaal sidaasaana saxa hadduu xadiidka dacfigiisu liidanin weeyaan isla markaana uu leeyahay istihnaas min alkitaabi wالsuna wax looga weheshan kara kitaabka alle iyo sunada nebiga salawatu اllah wasalaamu alayh walam aqif ila alآan calى xadiiثi muصarixin bidalik ilaa iyo haddana ma haya xadiid arrintaa ay ku caddahay maqaamkuna waa maqaam u baahan in laga istaago maxaa yeele masaladu waa masale jazmi ah aad leedahay qolooyinka ilaahay ma arkayaan arrinta haddaa ku tagtana waa masale khatiir ah weeyaan wax say yani ma aha buu yidhi laysa bilhayini wax sahlan ma aha sidaa darteeda ayaan kitaabkan qoray buu leeyahay wuxuu yidhi isagoo hadalkiisii sii wata wqad warada ana umi salamata radia allahu tacala canha lam taktafi bاsukuut waxa igu xambaaray anigu ma aha buu yidhi wax kale ilaa waxa weeyaan sida ka soo arooray umi salama radia allahu tacala canha nebiga calayhi الsalaatu wasalaam aayaddii qur'aanka ahaydee fii suurati ali cimraan aakhirkeeda rabbi markuu yidhi subxaana wa tacala inii laa udicu camala caamili minkum kumaynan kaaftoomin maxaa yeele alle subxaana wa tacala ragga dheeraad buu siiyey laakiin waxay tihi ya rasuul allah inii laasmacu dikra الnisa'i fi اlhijrati bishay rasuulka allow anigu waxaan maqlayaa in haweenka warkoodii in badan aan la sheegsheegaynin fi lqur'aani wasunna raggu waa naga ajar badan yihin dagaalkii bay aadayaan annagu ma aadayno xajkii bay iska aadayaan annagu maxram baan u baahan nahay wax badan bay samaynayaano iyo laakiin haweenkii ma arka bay la tiri radia allahu tacala canha rasuulka calayh salaatu wasalaam intuusan u jawaabin ilaahay subxaana wa tacala aayaddiisii buu soo dejiyey inii laa udiicu camala camalin minkum bacdukum min bacd min dakarin aw unha bacdukum min bacd rag iyo dumar waxaad ahaataanba qof wuxuu sameeyo rabbi kama dayacayo subxaana wa tacala qaarkiinna qaarka kale ahaadeen markaasuu wuxuu yidhi walaxabu ilaya fi hadihi اlmas'alati huwa alwaqfu can اljasm sida aan jeclahay waxa weeyaan anigu arrintaas soo qiray oo soo qariray arrintan iyada in laga gaabsado maxaa yeelay falaa nusarixu biihbaati الru'ya lahuna wala binafyiha canhun mana caddaynayna inay haweenku ilaahay arkayaan aniga xaggayga mana qaba arrintaa iyadaa inaan dhaho maya mana qaba haabu maxaa yeelay arrintaa iyadaa ilaa nooga helo ihbaat iyo daliil lakiin raxmat ullahi tacaala calayh arrintaa iyadaa waa ka laabtay dib danbuuna kaga laabtay oo wuxuu qoray risaalo yar oo uu markaa ugu magac daray tuxfat اljulasaa biru'yat اllahi caza wajala lilnisa ayuu qoray raxmat ullahi tacaala calayh iyaduna waa risaalo yar weeyaan oo dhowr beyj ah halkaasuu marka kusoo qarirayaa kitaabu abu nacaym ee liru'ya iyo kutub badan buu u laabanaya kitaabu ru'ya limaam albayhaqi iyo kutub badan buu dib ugu laabanaya masalada markaasuu wuxuu qorayaa inay haweenku ilaahay arkayaan subxaana wa tacaala qaybo culimmada ka mid ah waxay ka khaas yeelaan haweenka jumladooda ummahaat almu'miniin haweenka nebiga calayh isalaatu wasalaam waxayna uga khaas yeelayaan biqowlihi tabaaraka wa tacala alle uu yidhi subxaana wa tacaala markuu alle ka warramaya fii suurati alaxzaab maxaa lagu yidhi iyaga inaysan haweenka la mid ahayn alle uu ku tilmaamay yaa garanay lastunna kaaxadi min annisaa idinku la mid ma tihiin haweenka kale macnuhu waxa weeyaan haddaysan haweenka kale ilaahay arkaynin iyagu waa arkayaan weeyaan arrintaa iyadaa daliil kaafia ma ah daliil kaafia ma ah waxay daliilku saxiixa uu yahay adilada caamka ah iyo kuwa ay soo deliishadeen qolooyinka diidan intaba laga fahmayaa haweenku inay ilaahay arkayaan inta tiri ilaahay ma arkayaan waa nudra naadir ah aad iyo aad u yar laakiin jamhuurtu waxay qabaan bal la dhihi karaa ijmaac weeyaan ilaa qowl yar mooyaane inay haweenku ilaahay arkayaan subxaana wa tacaala laakiin qadar intee la eg baa ilaahay la arkaya waa mas'alo kale weeyaan qolooyin waxay yidhaahdeen fi ljumac baa ilaahay la arkayaa jumcada ilaa jumcadeeda kale qolooyin kale waxay yidhaahdeen maye eh waxaa ka mida ilaahay subxaana wa tacaala qolooyin arkaya bukratan waa cashiya maqaamka qofka uu joogay ay ku xihantah maxaa yeeley jannadu waa maraatib iyo manaasil weeyaan qolooyin baa iyagu ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada xaggeeda hoose uu siiyey qolooyinna xagga sare laba walba oo derajana waxay isu jirtaa sida dhulkan aynu joogno iyo xiddigaha ay isu jiraan dhulkan iyo xiddigaha intay isu jiraan iyo darajaadkuna isu jiraan labadii derajo marka qofka kow joogay iyo qofka boqol joogay ismaba arkayaan macnuhu sidaas weeyaan iyadii waa darajaad waliajli dalika saxaabadu ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin waxaa aad u murugelin jiray nebiga calayh isalaatu wasalaam maqaamka uu tegayay iyaga maqaamka ay joogaan maxaa yeelay adduunkii waa kula kulmeen aakhira laakiin ma kula kulmi doonaano sidaa ma ula saaxiib noqon doonaan salawaatu ullahi wasalaamu calayh sida saxaabada qaybo ka mida ay nebiga calayh isalaatu wasalaam weydiisteen musaaxabataka fi ljanna ninkii raci- rabiic bnu kacab iyo rabiicat bnu kacab la ohan jiray in nabigu u khidmayn jiray salawaatu اllah wasalaamu calayh iyo thawbaan mawla rasuuli اllahi sala اllah alay wasalam iyo ragga la midka ahaa ay nebiga weydiisteen salawaatu اllahi wasalaamu calayh sida saxa marka haweenku ilahay waa arkayaan subxaanah wa tacaala calى xasabi darajaat marka sida ragguba calى xasabi darajaat ay u yihiin iyo ila- iyagana ilahay u arkayaan subxaanah wa tacaala calى xasabi darajaat arrintaa iyada ayaa saxa sida culimmadu ay qariireen laakiin qolooyin baa jira aan ilaahay subxaanah wa tacaala arkaynin fi lqur'aani alkariim alle subxaanah wa tacaala qolo ayuu inoogu sheegay alle wuxuu inoo sheegay subxaanah wa tacaala qolada aynu soo tilmaanay kaafiriinta kalaa inahum can rabbihim maxaa la yidhi yowmaidin lamaxjuubuun waa qolada koowaad weeyaane ilaahay laga xajibayo subxaanah wa tacaala aanan ilaahay arkaynin nacam waa qolada koowaad weeyaan aan ilaahay arkaynin inaba ha yaraatee ilahay ma arkayaan subxaanah wa tacaala aragtida allena waxaanu nidhi waa liqaa' weeyaan oo la kulan weeyaan laakiin waa indhahoodaa la tiraya indhahanay wax ku arkayaan waxba ma arkayaan lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira qaala kadalika atadka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyawma tunsa laakiin kuwa waxaa jira iyaguna munaafiqiintii ama waxaa jira qolooyin iyagoo aan munaafiqiin ahayno la indho tiri doono jannadana loo diidi doono waxa ay la yimaadeen darteeda ilahayna aan arki doonin subxaanah wa tacaala ilahayna aan arki doonin subxaanah wa tacaala waxa ugu horeeya waxa weeyaan qofka umuuraha muslimiinta tawaliyey isla markaana umuurtii muslimiinta aanan siday ahayd oo la imanin cadaaladdoodii iyo nidaamkoodii iyo wixii la mid aan say ahayd oo la imanin xadiidku ku soo aroorayna waa xadiid taqriiban mutawaatir ah saxaabo badan ayaa warinaya saxaabe aad iyo aad u tiro badan ayaa warinaya waxa laga warinaya waxaa ka mid ah saxaabiga la yidhaahdo abi maryam xadiidkiisu waa xadiid saxiixa imaamu axmed ibnu xambal ayaa warinayey xaarith bn abi usama mus- iyo imaam axmed labada musnad masaaniiddooday ku warinayaan bayhaqi shucab alimaam buu ku warinayaa xakim mustadragiisuu ku soo saarayaa ibnu qaanic kitaabu mucjam asaxaaba ku warinaya tabaraani mucjam alkabiir buu ku warinaya wagayri dalik duruq aan la koobi karaynin buu ku soo arooray aan la koobi karaynin ayuu ku soo arooray ibn abi caasim fi kitaabihi alaxad walmathani ayuu ku warinayaa wuxuu odhanayey xadiidkanna sabab buu ku yimid ninka la odhan jiray abi maryam ayaa wuxuu ahaa saxaabi jaliil aweyaan ayaa wuxuu ahaa radia allahu tacaala canhu wa ardaah mid u tegey mucaawiya bn abi sufyaan markaa ayuu wuxuu ku yidhi mucaawiyo kuguma imanin hawl kale wax hawl ahon kuugu imi ma jirto wax weydiisashana kuuguma imanin eed sheegashana kuuguma imanin iyo dacwo inaad ixiriirisido wax isiisinna kuuguma imanin iyo wax taarasho laakiin hal shay baan kuugu imid oo waxay tahay inaan kuu sheego waxa ay dhagahaygu ka maqleen min rasuuli illaahi sala allahu alayh waalih wasalam oo waa maxay buu yidhi wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam baan waxaan maqlay ayumaa cabdullahi bn cabbaasna waa weriyaa lafdiga isaga ayumaa amiirin ixtajaba can innaasi faahamahum ixtajaba allahu canhu yowma alqiyaama lafdiga ibn- ibnu cumar weeyaan lafdiga laakiin ibn abi maryam wuxuu odhanayay man waliya min umuuri innaasi shay-an faاxtajaba xajabahu allahu yowma alqiyaama lafdi kalena wuxuu odhanayay duuna xaajatihim wa khullatihim اxtajaba allahu canhu yowma alqiyaamati duuna xaajatihi wa khullatihim qofka umuurta muslimiinta tawaliya umuurtooda wax un ka mid a ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama agaasime ha noqdo ama meeshuu doonaba madaxa ka noqdo ee albaabka intuu xirto waardiyo samaysta aan loo dhaafinba ee dadka muslimiinta kooda baahan iyo kooda danta leh iyo kooda xaajada iyo wuxuu doonaba leh faqriga ah ee wax weydiisan lahaa intaba iska xijaaba alle subxaanahu wa tacaala isagana waa iska xijaaba maalinta qiyaamaha oo ilaahay ma arka subxaanahu wa tacaala duuna xaajatihi wa khullatihi yowma alqiyaama ilahay waa iska xijaaba subxaanahu wa tacaala mucaawiya bn abi sufyaan radia allahu tacaala canhu radia allahu tacaala canhuma nin isagii aabihiiba saxaabi weeyaan ayaa wuxuu odhanayay nin sacad la odhan jiray oo isaga dadkii waardiyaha u ahaa abi maryamow ii kaadi buu yidhi waryaa sacadow sacad ha laiigu dhawaaqo kaale waa u yeedhay wuxuu yidhi abi maryamow wixaad igu akhrisay ninkana ku dul akhri ani markuu ku dul akhriyey wuxuu yidhi ilaahayow masaladan yada ah iyo mas-uuliyaddan yada ah sacad baan dusha ka saaray qof albaabkaas soo garaaca ma jiro oo xaaje iyo dan leh ilaa inaad ii soo gudbisid mooyaane ilaahayna subxaana wa tacaala carabkayga wuxuu doona ha uga xugmiye markaa waxaa la yidhaahdaa waagii dambe wuxuu sameeyey dad dhawaaqa oo suuqa mara oo yidhaahda war yaa amiir almu'miniin dan ka leh mucaawiya bin abi sufyaan halkaa dhawaaqa kadibna waa loo keeni jiray qofkii dan kale qofkii dan kale waa loo keeni jiray marka mucaawiya bin abi sufyaan xadiidkaasaa lagu dul akriyey sababtaasuuna ku yimid xadiidkana sidaynu sheegnay waa saxiix weeyaan waxaa kaloo warinaya saxaabada abi maryam iyo ibn cabbaas camr bn mura ninkii la ohan jiray isaguna mucaawiya bin abi sufyaan buu utimi u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi xadiidkaas ma min waalin ma min imaamin aw waalin yugliqu baabah duna dawi alxaajaةi wاlkhullaةi wاlmaskana ila aغlaqa allah abwaab الsamaaءi duna xaajatihi wakhullatii wamaskanatii ziyaadu inoogu daray xadiidkan camr bna mura aljuhani radi allahu tacala canhu arضaah oo wuxuu odhanaya rasuulku wuxuu yidhi salawaatu اllah wasalaamu caleyh ma jiro mid amiir ah ama imaam ah ama waali ah waaligu waa qofka barasaabka ah ee gobol loo dhiibay ee mas-uuliyadda muslimiinta wax looga dhiibay wuxuu doonaba ha ahaado qofkaas oo albaabkiisa ka xera dadka xaajada iyo danta u saaxiiba iyo dhibaatada iyo faaqada iyo maskanadii ilaa ilaahay subxaanaه wa tacaala albaabada samada iyo isna ka xeraa wax allaale iyo wuxuu ilaahay weydiisanaya oo xadiidkaas wuxuu inoo ziyaadinaya aakhirada dambeba inaana la sugaynin adduunyadan baa ducadiisa aan lagu soo radinayo aan laga aqbalaynin adduunyadan ba in ilaahay ku soo radinayo ducadiisii oonu ilahay waxbaba ka aqbalaynin xadiidkana taasuu inoo faa'iidaynaya xadiidka isaga ah kutub aad u tiro badan buu ku sugan yahay waxaa warinayey imaamu axmed ibnu xambal mucjamu طabraani waa ku sugan yahay imaam abu yacla wuxuu ku warinaya musnadkiisa iyo kitaab almafarid waxaa kaloo warinaya abu bakr alkhalaal fi kitaab الsuna wagayri dalik kutub aad u tiro badan buu ku sugan yahay musnad ibn abi shayba waa ku sugan yahay cabd ibn xumayd musnadkiisuu ku sugan yahay mucjamu طabraani alkabiir ibn qaanic kulli waa warinayaan waxaa kaloo laga wariyaa mucaad bna jabel saxaabigii la ohan jiray radi allahu tacala canhu waardah saxaabigii la ohan jiray mucaad bna jabel isna waa laga wariyaa abi dar waa laga wariyaa radi allahu tacala canhu waardah waxaa kaloo laga wariyaa saxaabo aad u tiro badan xadiidka isaga ah oo waxaa arrinta iyada ay ku dhacdo oo loo sheegay cumar bna khadaab sidoo kale abi dar baa u sheegay radi allahu tacala canhu waardah xadiidkuna saxiix weeyaan qolooyinkaa marka in ilaahay laga xajibayo wax shaka inoogama jiro qolooyinka iyaga ah ilahay waa laga xijaabaya ilahay waa laga xijaabaya oo waxay ka mid yihiin kala inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun baabkaasay gelayaan xadiidka mutawaatirka ah ayaa u daliil ah waxaa kaloo ka mid ah qofka ilmo uu dhalay isagoo og inuu dhalay diiday ay yidhahda anigu ma dhalin qofkaa isagana ilahay waa iska xajibaa subxaanaه wa tacaala qofkaana ilaahay waa iska xayiraa subxaanaه wa tacala waa iska xajibaa wejigiisa tabaaraka wa tacaala oo waxa u daliila xadiid fii sunan abi daawuud iyo ibni maajah ku soo arooray sanadka abi daawuudna waa xasan weeyaan wain kaana fii isnaad ibni maajah dacfi uu ku sugan yahay sheekh naasirna uu daciifinayo maxaa yeele muuse bn cubayd alrabadi nin la yihahda ku jiro daciif alxadiid ah culimada islaamkuna itifaaq ku yihiin calaa dacfi liajli dalika sheekh naasir u daciifiyey wa ama sanadka abi daawuud saxiix weeyaan rijaashiisuna waa hiqaad weeyaan xaafid ibn xajarna fi kitaabi talkhiis alxabiir buu kaga hadlayaa duruq badan buuna ku soo arooray ibn xibbaan baa warinaya xaakim baa warinaya wagayri dalik wuxuu odhanayay xadiidka isaga ah rasuulka calayh salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi xadiid dheer buu ahaa kabaa'irkana waynu ku soo aragnay ayuma imra'atin adkhalat calىa qowmin man laysa minhum falaysat min allahi fii shayin walan yudkhilaha allahu caza wajala jannatah waayuma imra'in yajxadu waladah lafdiga kalena wuxuu odhanayay wahuwa yanظuru ilayhi lafdiga ibnu maajahna wuxuu odhanaya waqad carafa lafdiga abi daa'uudna wahuwa yanظuru ilayh اxtajaba allahu minhu wafadaxahu calى ru'uusi alأwaliina wاlآkhiriin rasuulku wuxuu yidhi salawaatu اllah wasalaamu عalayh ayuma imra'atin adkhalat calىa qowmin man laysa minhum haweenay walba oo u soo gelisa qowm iyo reer cid aanan ka tirsanayn cid aanan ka tirsanayn u soo gelisa alle subxaanahu wa tacaalaa wuxuu u diidaa jannadiisa jannadiisuu ilaahay u diidaa subxaanaه wa tacala falaysat min allahi fii shay ilahay agtiisana wax ay ka tahay malaha qofta ayada bimacnaa waa maxay nin baa qaba waa gogol dhaaftay weeyaan gogol dhaafkaasi wuxuu keenayaa ilmo ilmahaasi reerkii bay ku soo dartay waa ka aabba dhigtay waxba ma ogsoona sidii bay arrintii ku dhammaatay arrintaa iyadaa waxay noqonaysaa in ilaahay agtiisa aynan waxba ka ahayn jannada ilaahayna inaysan gelinba subxaana wa tacaala arrinta labaad waxay tahay cagsigeeda oo waa maxay gabadhii waa gabarh cafiifad oo dhowrsan ninkan isaga ah laakiin hinaase iyo wax gaarsiiyaba wiil iyo ilmo uu dhalay ayuu wuxuu yidhi anigu ma dhalin wa huwa yanduru ilayhama waqad carafa waxaad tidhaahdeedba isagoo arkaya ilmihiisii inay isaga uu dhalay gabadhanna ay tahay cafiifad oo aysan wax gogoldhaafa la imanin ayuu ku inkiray rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maadaama gabadhaasi uu fadeexeeyey ninkani xaguu ku fadeexeeyey khalaa'iqdii buu ku fadeexeeyey soo ma nacam oo wuxuu yidhi ilmahan aniguma dhalin ma aqaano meelay kala timid iyadaa iskale aniguma dhalin manays arag laga yaaba intuu hoosta ka soo mehersaday oo hadhow inuu inkiraba way dhacdaa iyaduna ama tii uu qabay wuxuu leeyahy ilmahan aniguma dhalin kuwa hore waa dhalay lakin tan aniguma dhalin ilmahan iyo wixii la mid ah wax gaarsiiyeyba cala ayati xaal qofkaasi gabadhii waa ceebeeyey waxaynan ahayn buuna ku sheegay alle subxaanahu wa tacaala ixtajaba allahu minhu awalan ilahay waa iska xijaabaa isaguna maadaama ilmihii u dhalay nasabka ahaa uu iska xijaabay isagu nasabkiisa ilmihii ahaa ee uu iska xijaabay ilahay isna waa iska xijaabaa subxaana wa tacaala kala inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun baabkaasuu soo gelaya waxaa kaluu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaama uu ceebeeyey adduunkii akhira lagu ceebeynaya aljaza hal jazaء اlإxsani ila اlإxsan wajazaء sayiئaةi sayiئaةu midluha wafadaxahu اllah calى ru'uusi اlأwaliina wاlآkhiriin ilahayna waa ceebeeya calى ru'uusi اlأwaliina wاlآkhiriin ku horreeyey iyo ku dembeeyeyba ilahay subxaana wa tacaala waa ku ceebeeyaa tabaaraka wa tacaala taasina waxay deliil u tahay qofkaasi in la ceebeynayo xadiidkuna sidaynu tilmaannay waa xadiid صaxiixa weeyaan oo rasuulka ka sugnaaday salawaatu اllah wasalaamu عalayh qolada afaraad ee ilaahay subxaana wa tacala aan iyagu arkaynin nin kaafiriintiina waa sheegnay umarada iyo dadkii mas-uuliyiinta ahaana waa sheegnay aabbihii iyo hooyadiina waa soo sheegnay qofka afaraad waxa weeyaan qofkii inkiray ilahay aragtidiisa subxaana wa tacala adduunyada ku inkiray salafu haadihi اlumma iskuma diidana inuusan qofkaasi ilahay arkaynin subxaana wa tacaala aqwaal aad u tiro badan baa soo aroortay imaamuna abidunya ayaa warinayay fii kitaabihi sifat اljanna xadiidka saddex boqol ama afarta saddex boqol iyo soddonaad cabdullah bn mubaarak ayaa wuxuu odhanayay maa xajaba allahu caza wajala axada canhu ila cadabahu ilaahay subxaana wa tacala qofku iska xijaabay ma jirto ila ilaahay waa cadaaba uma qara'a kala inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun salafkuna iskuma diidana ridwan allahi tacala calayhim ajmaciin qolooyinkan ilaahay beeniyey subxaanahu wa tacaala inaysan ilaahay arkaynin maalinta qiyaamaha inaysan ilaahay arkaynin maalinta qiyaamaha aqwaal aad u tiro badan baa ku soo aroortay culimmada islaamkuna waa ka warrameen in sha allah intaasaan ku soo gaabsanaya masalada guud ahaan waxay culimmadu ka yidhaahdeen lakiin qofka doonaya bitafsiil kutubtooda dib ha ugu laabto wa aqulu qawli hada waastaqfir اllah lii walakum wasalaamu عalaykum wraxmat اllahi